cilmi baaristan sidee bay kuugu dhalatay ood ku bilowday haruna waxay iigu dhalatay laba kun iyo afar iyo tobankii anoo garowa ku sugan ayaa waxaan ogaaday magaalo burbursan oo ilaa lixdan kilomitir waqooyi bari ka xigta garowe toddoba bilood ayay igu qaadatay magaaladaas inaan booqdo markaan booqday waxaan ogaaday laba kale oo magaalo oo isla agagaarka garowe ah kabacdina xuraankii wuxuu ii hogaamiyey inaan sii ogaado magaalooyin kale oo ku firiirsan dooxada nugaal kadibna waxaa igu dhalatay in aan baaro taariikhda magaalaynta soomaaliyeed oo si qoto dheer uga baaraandego magaalooyinkani da-doodu waa intee halkee bay ku yaallaan magaalooyinkani waxay ku firiirsan yihiin inta badan inkastoo magaalooyinka xeebta aan arar ka dhigay oo dul maray haddana magaalooyinka khaasatan aan ka baaraandegay waxay magaalooyinka beriga ku yaalla o aan wax badan lagu ogeyn inta badanna waxay ku firiirsan yihiin galbeedka iyo waqooyiga soomaaliya koonfurta ilaa haddeer waxaan ogahay oo keliya maxaas aaggeeda gobolka hiiraan in raad magaalo lagu arkay cilmi baaristaadan waxaad xoogga saartay saddex magaalo oo ku yaala dooxada nugaal bal u sharax dadka saddexdaa magaalo iyo markii la dhisay waxaa kaaga soo baxay cilmi baaristaada ilaa qoditaan la sameeyo horta lama ogaan karo waktiga mucayinka ah oo ay abuurmeen laakiin xog dheri burburay oo aan ka helay magaalooyinka mid ka mida xundurgaal iyo isbarbardhig lagu sameeyey xogta laga hayo magaalooyinka kale ee burbursan ee dhulka soomaaliyeed waxaa muuqata in ay dhismeen bilowgii islaamka ama qarnigii tobnaad laga soo bilaabo ayna jireen ilaa qarnigii lix iyo tobnaad qarnigii lix iyo tobnaadna waa markii imaam axmed uu gulufka sameynayay saddexdan magaalo mid waad sheegtay waa xundhurgaal midna waa xanaanley midna waa xabgaal yaadxabgaal xabgaal yaa deganaa magaalooyinkan oo dhisay magaalooyinkan sida muuqata soomaalidaa deganaa oo dhisay iyo kuwa lamidka ahba marka dadka dhisay ma beerele bay ahaayeen ma dad waxay ahaayeen reer guuraa ah ma dad xoolo dhaqatay ahaayeen ma dad ganacsato oo meelo kale ka yimid bay ahaayeen bal sharaxa dadka dhisay iyo waxa laga dhisay guryaha taas waxaa si fiican loo ogaan karaa karaa markii qoditaan la sameeyo laakiin markaan ka tilmaan qaadano dhulkan dabeecaddiisa dadkaasi waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah umana muuqdaan dad meel kale ka yimi inay ahaayeen sababtoo ah wax raada oo taas muujinaya ma jiraan sida sharaxaadda aad ku arki kartid daraasadda qayb ka mid ah magaalooyinkan oo dhan xogta laga hayaa waa in soomaali dhistay maxaa lagu dhisay ma dhagax bay ka samaysan yihiin ma dhooba ma alwaaxba maxay yihiin inta badan dhagax bay ka samaysan yihiin laakiin waxaa dhici karta inay jireen kuwa laga dhisay dhir iyo dhoobo taasoo daraasaddu ay si fiican u sharxayso bal noo sharax marka qaabka loo dhisay guryahan qolalka ay ka kooban yihiin waxaa loogu talagalay qalcado miya ma meelo lagu noolaaday ahaayeen bal bal sharax dadweynaha maaragtay fikrad kasii gudaha nagee guryahan inta badan waxay ahaayeen guryo degitaan inkastoo saddexdan magaalada aan baaray ugu yaraan laba ka mida aan ku arkay guryo waaweyn oo ahaa guri caam ah sida masjid ama xarun maamul oo kale magaalooyinkan guud ahaan waxaan u qeybiya ama u qeybsan yihiin qaab dhismoodkoodu laba qaybood qayb dariiqyadu ciriiri ahaayeen oo guryuhu isku dhow dhow yihiin qolalkuna laga yaaba inay yaryaraayeen sida xamar iyo magaalooyin kale oo halkan magaaladan xabgaal iyo magaalo kale oo god aale la yidhaahdo oo iyaduna dhinaca taleex ah magaaladan harar magaalooyinkaasoo dhan waxay ahaayeen magaalooyin dariiqyadu isku dhow dhow yihiin oo magaalooyinku isku cufan yihiin laakiin magaalooyinka badankoodu waxay leeyihiin dariiqyo waaweyn guryuhuna waa kala fog yihiin qolalka guryuhuna waa ballaaran yihiin marka waktiga aad ka hadlaysay dadkan magaalooyinkani ay jireen dadka guryahan lahaa ee dhistay dad la yaqaano xilligan miyaa tafiirtoodii iyo meeshay ku dambeeyeen iyo waxay ahaayeen daraasaddu maxay ka dhahday arrintaas
inta badan waa la fahmi karaa dadka ay ahaayeen sababtoo ah magaalooyinkan masala nugaal aan sida gaarkaa ugu fiirsaday oo kale qabriyo dadkoodii la garanayo ayaa ku meersan isla waktigaasna waxaa muuqata dadka isla aaggaan degan ama meel kaloo aan ka fogeyn degan oo dhinacaan mudugoo kale iyo masalan ah inay deganaayeen sida magaalooyinka waqooyi oo aan xusay iyo kuwo sanaag ku yaalan iyagadana waxaa muuqata in odayaal la yaqaana ay ku lug lahaayeen marka qabriyada aagga ay ku yaaleen dadka laga yaqaan iyo dadka la yaqaan oo waktigaas noolaa intuba waxay tilmaamayaan in qaarkood la garanayo dadka khaasatan deganaa maxaad nooga sheegi kartaa marka dadkaas kuwa yihiin
in odayaal la sheega maahane dadkii haddee beelahu waxaa dhici karta in ay markaas qaabka maanta ay u yaalin waktigaas ayna u oolin masalan waxaan soo qaadanay magaalooyinka awdal oo kale niman sheekhyaal badan oo magaalooyinka loogu magacdaray sida awbuuga oo kale awbuuga oo ahaa sheekh la yaqaan oo noolaa waktigiyadii ku aadanaa kun iyo afar boqol meelahaas sidoo kale awbar khadle awbar kaab awbare sheekh cusmaan sheekh cusmaan iyo dadkaasi dad hadeer la yaqaano maaha oo aftiriskooda dadkooda dad anigu kuleba anigu aan aqaano maaha laakiin dee waxay tusaysaa inay ahaayeen hogaamiyeyaal bulsho oo magaalooyinkaas asaasankoodii iyo dadkii deganaa cidda ay ahaayeen na tusaya waxaan kaloo oo ognahay magaaladan xeebta ku taallo mayd la yidhaahdo in lala xiriiriyo horumarkeedii sheekh isxaaq waxaan kaloo ognahay magaalo ku taalla dooxada jiidali ee cergaaba u dhow in ninkii saamiyaha ah sbiik ee qarnigii sideed tobnaad halkaas soo gaaray in uu arkay dadku in ay meesha si fiican ugu xiran yihiin oo ay u sheegeen reerar dhulbahantaha ay u sheegeen magaaladan inay asaaseen awoowayaashooda marka tusaalayaal noocaasoo kalea baa la heli karaa markaan leenahay magaalooyin qadiimi ah oo hadda burburay magaalooyinkan qayb ahaan hadda miyaa la degan yahay mise lama degana oo waa dhul baadiye ah waxayna ka hoos mareen ciidda inta badan ciiday ka hoos mareen ama burburkoodii ayaa wax kasii muuqdaan magaalooyinka xeebta iyaga waa laga yaabaa badankood qaarkood in la degan yahay laakiin magaalooyinka qarniyadii dhexe ee beriga inta badan lama degana inkastoo laga yaaba magaalooyin kale inay ka agdhismeen marka markaad cilmi baaris samaynayso maxaa la qiyaasaa ama lagu go-aamiyaa marka magaalo la sheegayo markii la dhisay ama da-deedu intay tahay waxaa lagu lagu gaari karaa in la qodo oo la helo xog wax yani maaragtay noolaa sida geed ama noolo kale wax biology ah in la helo ama dheri iyo waxyaalahan la yidhahda khasafka ama ama jirayga oo la garan karo xilliga uu ku aadanaa xilliyay kale leeyihiin calaamaday kale leeyihiin iyo in qiyaas kale la sameeyo oo magaalooyinkan oo dhan xogtooda inta lasoo ururiya laysbarbar dhigo oo la ogaado waktiga ay jireen iyo waktiga ay baaba-een arrimahaas baa ka mid arrimaha lagu ogaan karo saddexdan magaaleed sida gaarka uga hadashay xundhurgaal xanaanley xabgaal intay isku jiraan maxay isaga mid yihiin maxay ku kala duwan yihiin way isu dhow yihiin iyagu masaafo ahaan waxay isu jiraan ilaa afartan kilomitr labada dambe oo isku meel ku yaala xananley iyo xabgaal garow waxay u jirtaan waxay u jiraan afartan kilomitr dhinaca bariga tan kalena waxay u jirtaan lixdan kilomitr meelahaas waxay isaga mid ka yihiin in ay dhagax ka wada samaysan yihiin in ay isku xilli ahaayeen ugu dhowaan oo ay jireen qarniyadii dhexe laga yaabo bilowgooda inuu ku aadan yahay xilliga bilowga islaamka qarnigii sagaalaad qarnigii tobnaad ee miilaadiga meelahaas waxay isaga mid ka yihiin oo kale yacni maaragtay bii'adda ay ka soo baxeen ceelal waxaa ceelashaan buqda loo yidhaahdo oo biyahoodu badan yihiin biyahooduna dhow yihiin baa kulligood meela ay ku yaalliin bay ka asaasmeen walow magaalada xundhurgaal ay u dhowdahay haro weyn oo ceelashana ay isticmaalaysa ceelal dhowr ah baa iyada laga arki kara ay ka jireen wa garta haradaa u dhow xundhurgaal waxaa lagu magacaabaabaa tidhi cuun hadda may jirtaa haradaasi way jirtaa si fiican bay u jirtaa sida sawirku muujinayo sawirka laga qaaday oo daraasadda muujinaysa waa mid hadeer la qaaday haradaasi sidee u samaysatay waqti waktigee bay samaysantay biyuhu halkee bu uga yimaadaa taa hadeer ma sheegi karno meeshaan dabxada nugaal waxay ahayd dhulbiyood weyn haddeer anigu waxaan soo gaaray markaan yaraa durdurro waaweyn oo jiray oo haddeer badankooda angegeen marka harooyinkan harooyin badan baa ka jiray hadda labaa kasii nool middaas oo bad cuun loo yaqaano iyo mid kale oo xalin loo yaqaano oo iyadoona ka tirsan degmada tale afartan kilomitr bay isu jiraan marka harooyinku halkaan inay ka jireen ma aha wax yani maaragtay sidaa loosii loosii baciidsan karo waa wax haddeer weli ay jiraan waa haro qurux badan markaad sawirkeeda aragto marka biyuhuna nadiifay u muuqdaan dadka miyaa ka caba mise waa meel geri go-ana oo dad iyo duunyo midna ma gaaraan may waa la gaaraa waa waa u furan tahay dadka waxaan ogahay anigu oo la ii sheegay inay meesha afkaa inta badan waxaa laga yaabaa intaan inay ka ballaarnayd oo derbi weyn oo hoos looga daadegayo ayaa ku hareereysan marka meelaha afkaa ayaa waxaa ku yaalla ceelal waaweyn oo dadku ka cabaan biyaha haradu ka kooban tahay dad inay galeen oo ay ku qubaysteen bay ii sheegeen laakiin maadaama biyaha nugaal badankooda ay dhanaan yihiin xoogaa cusbo badan ay leeyihiin ma hubo iyaga in laga cabo laakiin waxaan rajaynayaa in laga cabi karo biyaha nugaal o dhan waa isku nooc waa garta soomaaliya waxaa la yidhahdaa islaamka wuxuu soo gaadhay qarnigii toddobaad dadka qaar waxay yidhahdaan dhinacan waqooyiga iyo xeebaha ayuu ka soo galay saylac iyo dhinacaas dadka qaar waxay yidhahdaan dhinaca etoobiya koonfurtu ka soo galay iyo dhinacaas xeebaha koonfureed magaalooyinkani maxay iyagu na barayaan markaan eegno taariikhda islaamka soomaaliya
arrimo badan oo kuturikuteen u badan ayaa laga sheegaa qaabkii soomaaliya islaamka uu kusoo gaaray waxyaalahaasoo badan badan waktigii asxaabtii nebiga ayaa soomaaliya soo gaaray iyo waa malamale waxyaalaha ugu badan oo islaamka lagu ogaan karaa waktigii soomaaliya oo soo gaaray waa aahaarta iyo xogta dalbareennadii hore oo carbeed sida almascuudi oo kale ay tilmaameen marka magaalooyinka kani waxay ku xiran tahay in la ogaado islaamkooda waktiga uu ahaa in la qodo laakiin silsilada islaamka qaabka islaamka fiditaanka qaabka islaamka oo dhan oo xeerta ka fidayey qaabkii isula socday baa waxaa laga fahmi karaa in yani maaragta ay ahayd xiliyada hore oo islaamka matalan dhowaan waxaa la helay magaalo diridhabo u dhow oo la ogaa oo hadda xarlo loo yaqaan laakiin markaan baaray hoobad anigu aan ku magacaabay sida daraasadu tilmaamayso magaaladaas waxay jirtay qarnigii lixaad waa qarnigii nebi moxamed uu dhashay bay soo bilaabatay laakiin calaamadaha islaamka oo ugu horreeyey waxay khuseeyaan qarnigii labiyo tobnaad waa laga yaabaa qarnigii labiyo tobnaad ka hor inay islaam ahayd laakiin qarnigii labiyo tobnaad ayaa masaajidka ugu horreeyey u tilmaamaya marka markii si fiican loo qodo oo loo baaro ayaa xogta dhabtaa islaamka la heli karaa waa gartay marka xarladu dhinaca kale waxaa la yidhahdaa waa waa beeshii ama qabiilkii uu ka soo jeeday imaam axmed gurey oo dee hogaamiyaashii haduusan ahayn xilligiisii dee hogaamiyii ugu weynaa islaamka ee geeska africa ahaa wax xiriira maa ka dhexeeyey xarlada iyo magaalooyinkan laga helay soomaaliya xiriir weyn baa ka dhexeeyey sida aada xustayna imaam axmed sida daraasadu ay tilmaamayso magaaladaas iyo suldaanka xarlo oo ay qaraabo ahaayeen isaga labaduba magaaladaas ayaa saldhig u ahaa iyo magaalo xoogaa kor ka koraysa oo dhinaca dalcadda korkeeda ku taal magaaladaas waxay ku taallaa dalcadda dirdhabal loo gaarayo oo dhulkoraadka harar hoostiisa ah marka xarlada xiriir baa ka dhexeeya aw buubahan aan kuu sheegayo oo magaalada loogu magacdaray boorama u dhow oo wuxuu ahaa sheekh xarlo ah marka hidaha soomaaliduna wuxuu magaalooyinkaas dhinacaas ku yaala wuxuu u nisbeeyaa xarle laakiin xarla dee kulligood ma ohan karno magaalooyinka oo dhan yagaa wada dhisay ee waktigaas ayay soomaalida halkaa degneed ugu magac dheeraayeen marka xarladu inay soomaali yihiin miyay sugan tahay dhowaan baa waxaan arkayay qoraallo qiilo waqaalaynaya xarle ciday ahaayeen laakiin qoraalladii la sameeyey markii isticmaarku yimi qorayaashii saamayaashii ugu horreeyay isticmaarka iyo hidaha soomaalida iyo waxyaalaha laga soo dheeganayo qoraalka futuuxul xabasha oo xarladu si weyn loogu xusay intuba waxay tusayaan xarle inay soomaali ahaayeen waa gartay dabcan taas dee aqoon-yahanada iyo cilmi baarayaasha etoobiyana fikradaa ka duwan bay qabaan oo inay xarladu dad etoobiyaana yihiin maantadan la joogo qaarkood dafiirtooda ay joogaan harar iyo degaankaas waxaan ku idhahdaa say isku waafaqayaan labadaas
ninka ugu caansan taarikhyahanada etoobiya tadhasa tamraad ma oran xarladu etoobiyaan ayay ahaayeen laakiin qabiilooyinkii halkaas ilaa deganaa shawa ilaa maxaanku idhaahdaa adisababa oo xarle iyo hargeye iyo gidaye iyo wergax iyo ay ka mid ahaayeen waxay ahaayeen qabiilooyin kuushiyiinta dhulhoosaadka ah intaasuu kaga haray dawaanahan weeye qorayaalka ooreeda dadka duunka geliyey sababtoo ah markasta taariikhda waxaa jira dad calwiya marka etoobiyaanku ma yidhaahdaan xarle waxay ahaayeen etoobiyaan ba marka etoobiyaanku laftigooda isku taariikh ma aha waxyaalahan dhan gadaal bay ka samaysmeen oo taariikhdan xarle inay baabaaday oo qaar cafar yahay qaar uu oromo yahay qaar uu ku milmay oo ay ka mid yihiin qaybo kale oo soomaali ah qaar weli ay degan yihiin meelihii wax yar oo anigu qaar aan arkay xataa ku nool ee america nin brofesor oo jaamacadaha maraykanka wax ka dhigay oo weli soomaali ku hadlaya oo abtariskiisa sheegaya marka arrintaasi waa waa arrin jirta aada xustay laakiin waa iska waxyaalaha kor laga keenaya wax qiila waqaala ah magaalooyinkan iyo daraasadaad samaysay markaan kusoo laabano laas qorey baad ka hadashaa iyo taariikhdeeda ayaad ka hadashay maxay ka sheegayaan taariikhda magaalooyinkan ku yaalla xeebaha marka ay noqoto dadka ka yimid jasiiradda carabta ama dadkii soomaaliya usoo safraya ama ganacsi ha u yimaadaan ama inay diin fidiyaan ama cadaadis jasiirada carab ka jirayba ha kasoo cararaan magaca laas qoray laftigiisa lama xusin laakiin magaalo uu xusay al idriisi oo ahaa qarnigii labiyo tobnaad magaaladan badda aan ku leehayna sheegay oo iyadoo waktigaas ku sinayd oo ahayd bartamaha waqooyi iyo nugaal iyo magaalooyin kaloo badan oo xeebta ku ele magaalo kale oo magac kale uu siiyey baqday oo kale ayaa waxay ku aadan tahay meesha laas qoray oo ku taallo marka xogta keliya oo ay ay xuseen maxaan ku idhahdaa almascuudi iyo alistakri iyo ibnu xawqal iyadoo ahayd qarnigii tobnaad baa tilmaamaysa in dad ka yimi yani maaragtay jasiiradda carabta dad laga yaaba inay ka yimaadeen arrinkaa ku sugnaadeen almascuudi khaasatan ma uu oran dadkii zaylac ku sugnaa oo muslimka uu ku sheegay waqti ahayd sagaal boqol iyo lix iyo tobankii jasiiradda carabtay ka yimaadeen ma oran laakiin wuxuu sheegay qofkii ugu horreeyey oo si cad u sheegabuu ahaa in magaalooyinka xeebta dad muslimha ay ku sugan yihiin zaylac marka wuxuu yidhi dad muslima ayay wada deganaayeen dadkii asalka ahaa ee magaalada deganaa ma uu oran dadkaa muslimkaa jasiiradda carabtay ka yimaadeen laakiin waxyaalo kale ayaa tusaya in ay jireen hijrooyin ka yimid jasiiradda carabta masalan ibnu xawqal iyo alistakri labaduba waxay leeyihiin sanaag magaalooyinka xeebt xeebteeda ah waxaa jiray dad cadcad oo muslin ah oo la macaamilayay dadka maxalliga ah si ganacsiga ula macaamilayay badda ayaad soo hadal qaaday magaalada badda la yidhaha bal iyada laftigeeda waad ka hadashay daraasadaada halkay ku taalo iyo taariikhdeeda wax yar ka taabo badda markii ugu horreysay waxaa xusay al idriisi oo ay qaraabo ahaayeen imaam shaafici laakiin isagoo andaluusi ahaa waddankii andaluusiya la ohan jiray ayuu ku noolaa hal qarni kabacdi waxaa xusay ibnu saciid oo isaguna andaluusi ahaa laakiin markii dambe usoo guuray maqrib morocco markay xuseen ma jiro cilmi baaro kale oo casri ah oo magaaladaas hadda ka hadlay oo raadiyey laakiin saddexdan magaalo oo hadda aan xusay waxaa laga yaabaa middood inay ahayd siiba midda u dhow harada harada magaalada ku xundhurgaal baan ku magacownay badda kumaynaan magacaabin sababtoo ah badda inay tahay ma hubno laakiin qiyaastii waa meeshay ku aadan tahay waa garta su-aasha marka dadka na dhegaysanaya isweydiin karaan waxa weeyaan tallaabada xigta maxay tahay haddii cilmi baaristan ay ogaatay magaalooyinkaasi qadiimigaa oo aasma oo hore taariikh badanna ay ku duugan tahay inay jiraan waxaad sheegtay waxa loo in loo baahan yahay in la qodo daraasado dheeraada la sameeyo maxay tahay tallaabada xigta magaalooyinkana waxay ku firisan yihiin gey geyiga soomaaliyeed oo dhan dadkuna hadda waxay u yaqaaniin maduunooyinka ama mad maduunaha waana magac qarniyadii dhexe kutubta kusoo arooray masalan magaalada muqdisho laftigeeda maduune ayaa loo aqoon jiray oo magaca muqdisho gadaal buu ka yimi xamar ama maduuna marka hadday sida ahaayeen oo dhulka soomaaliyeed oo dhan ku fidsan yihiin magaalooyinka harar gaarkeeda hadda qolo yani maaragtay uu hogaaminayo aqoon-yahan ingiriisa ayaa baaris ka waday dhinaca waqooyi galbeed koox soomaaliya iyo koox koox sbanisha iyo koox soomaaliya ayaa iyaguna waxyaalo badan baaray dhinacan hadda ayay bilaabatay waxyaalaha waxyaalo kasii horreeyey oo fara badan oo aan wax badan lagu ogeyn baa dhulka soomaaliyeed oo taariikha ka muuqda oo far farayaal ay ka mid yihiin far ay ka mid tahay oo haddeer qaar lagu arkay xeebaha waqooyi bari marka waxaan oo dhan baahan yihiin in si qoto dheer oo cilmiyeysan loo baaro oo loo helo fursad amni iyo fursad dhaqaale iyo fursad farsamo
su-aashu waxa weeyaan marka si loo sameeyo cilmi baaris dheeraad ah magaalooyinkan ay hadda wax ka muuqdaan sidee loo ilaalin karaa oo dadweynahana looga ilaalin karaa sidee baa wacyigelin looga samayn karaa meeshan inay aqoon ku duugan tahay sida ugu fiican waxa weeye in la iskaashado anugu haddeer uma jeedo cid dareen u leh oo rasmi ah macnaha nidaamyada maamulka laakiin dadweynaha soomaaliyeed in loo jeediyo codsi in magaalooyinkan xilligii burburka ayaa lagu yaacay oo waxyeelo weyn loo geystay magaalooyinkan keliya ma aha aasaaraha qadiimka oo dhan nooc kastaba ha ahaadeen far baa jirta magaalooyin baa jira waxaa jirta xararkan iyadana dembiyada lagu xararo isaguna taariikh weyn ah waxyaalo kala ja waxyaalahaasoo dhan dadweynaha soomaaliyeed inay ogaadaan dhaxal ay leeyihiin inay yihiin in la fakto oo waxyaalo hanti ah laga baaro sida dahab iyo aan weli laga helina waxba ma tarayso ilaa iyo hadda waxba lagama helin marka qof kastaa inuu xil iska saaro oo la ogaado waxa kani inay yihiin hantidiisii oo taariikhdii iyo dhaxalkii ummadda ay xambaarsan yihiin maamulada jirana waxaan ku boorinayaa waxyaalahan in ay u soo jeestaan oo talo u keenaan oo ilaalin iyo in lala kaashado farsamooyinka dadka farsamooyinka ilaalintooda u leh iyo baaristooda oo loo sameeyo yani maaragtay tala qaran